بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل ومنفصل والبارز أي والضمير البارز ضمير كبارز كأه maa ay aladii waa midka lahu asaga uu u ahaaday suuratun suuro fi lafdi lafdiga damaa'irta waxaan u kala qaybinnay markii hore damaa'ir baarisa iyo damaa'ir mustatira damaa'irta mustatirkaan waxaan u kala qaadnay mustatir wujuub iyo mustatir jawaas haddana waxaan gelaynaa baariska damiirka mustatirkaa waxaan dhahnay lafdi ma laha wax lafdi ah looma dejin laakiin damiirka baariska ah lafdiyuu leeyahay carabtu alfaaday u dejiday saas daraaddeed wuxuu yidhi maa lahu suuratun fi lafdi damiirka baariska waa damiirka lafdiga suurad ku leh yacni lafdiyuu leeyahay oo isaga loo dejiyey wayanqasimu baarisku wuxuu qaybsamaa ilaa mutasilin bicaamilihi wa munfasilin can caamilihi wuxuu qaybsamaa mutasil iyo munfasil damaa'irta baariska labadaa u qaybsantaa damaa'ir mutasila iyo damaa'ir munfasila falmutasilu ay fadamiiru lmutasilu damiirka mutasilka ah huwa aladii laa yuftataxu bihi nudqu waa midka aan hadalka lagu bilaaban damiirka mutasilka ah waa damiirka caamilkiisa la xiriira caamilkaasi ama ha noqdo isim sida ghulaamahu ama ha noqdo ficil sida darabani iyo darabtu iyo wixii la mid ah ama ha noqdo xaraf sida inahu iyo canhu iyo fiihi iyo wixii la mid ah damaairtaasoo dhan waxa la damaa'ir mutasila ay bicaamiliha caamilkeeda la xiriirtaa caamilkaas xarafna waa noqon karaa ficilna waa noqon karaa isimna waa noqon karaa wuxuu kugu qeexay laakiin damiirka mutasilka ah waa damiirka hadalka aan lagu bilaaban huwa aladii laa yuftataxu bihi nudqu waa midka hadalka aan lagu bilaaban muxuu la jeedaa laa yumkinu libtidaau bihi suuragal ma aha hadalka in asaga ka bilowdo walaa yaqacu oo aan dhicin haddana bacda ilaa ilaa ka bacdigeedna aan dhicin ka taa'i qumtu sida qumtu ta'deeda wa kaafi akramaka iyo akramaka kaafkiisa oo kale labadaas arrimood damiirka mutasilka waa in laga helo hadalka waa inaan lagu bilaabo karin bacda ilaana waa inuusan dhici karin fi likhtiyaar ilaa lidaruurati shicrin wuxuu kuu tusaale ahaan marka kuu siiyey darabtu ta'deeda ta'daas waa damiir mutasil bicaamilihi caamilkaas oo maanta noqday ficil waxaan leenaha waa damiir mutasila hadalka ma laga bilaabo karaa maya luqadda carabiga macnaheedu sax kuma ahaa laga wadaa ma dhihi kartid tu qaama maya lama dhihi karo tu intaan ka bilaabo qaama aan ku xujiyo suuragal ma aha akramaka kaafkiisuna waa la mid isagana ka akrama lama dhihi karo luqadda carabiga khaladuu ku noqonaa marka la leeyahay hadalka laguma bilaabo karo macnaheedu waa mustaxiil lagama wado mustaxiil ma aha oo haddee tu qaama waan dhihi karaa laakiin luqad carabi meesha ma ka soo baxe luqad carbeed ma tahay maya luqad carbeed ma aha falmutasilu huwa aladii laa yuftataxu bihi nudqu waa midka hadalka aan lagu bilaaban walaa yaqacu bacda ilaa ilaa ka bacdigeedna ma dhaco damiirka mutasilka ah ilaada oo laga wado ilaadii istihnaa'iyada ahayd ka taa'i qumtu qumtu ta'deeda oo kale damiirka mutasilkaa bacda ilaa ma dhici karo oo ma dhihi kartid maa qaama ilaa tu lama dhihi karo maa akrama ilaa kana lama dhihi karo bacda ilaa alistihnaa'iyati damiirka mutasilkaa ma dhaco ka taa'i qumtu wakaafi akramaka waalmunfasilu ay wadamiiru lmunfasilu damiirka munfasilka ah huwa isagu maa yuftataxu bihi nudqu waa midka hadalka lagu bilowdo waa midka suuragal ay tahay hadalka in lagu bilowdo lagama wado mar kasta hadalkaa lagu bilowdaa saas lagama wado ee waxaa loola jeedaa damiirka munfasilka ah waa suuragal in hadalka laga bilaabo saasa laga wadaa waalmunfasilu huwa maa yuftataxu bihi nudqu waa midka hadalka lagu bilowdo wayaqacu bacda ilaa ilaa ka bacdigeedna dhaca fi likhtiyaar tusaale ahaan naxwu an taquula tusaale ahaan waa inaad tidhaahdo ana mu'minun waa inaad dhahdo ana mu'min anasow damiir ma aha waana damiir baaris ah damiirkaas baariska ahna waa munfasil waana lagu bilowday hadalkii bacda ilaana waa dhici karaa hadalka waa lagu bilowda waa ujeedaaho ana mu'minun anadaasu hadalku ka bilowdaa bacda ilaana waa dhici karaa oo waxaad dhihi kartaa maa qaama ilaa ana waad dhihi kartaa ana ka bacdigeedsoo muusan dhicin wayanqasimu wayanqasimu lmuttasilu muttasilka wuxuu u qaybsamaa ilaa marfuucin wa mansuubin wa majruur ayuu u qaybsamaa damiirka muttasilka ah baa wuxuu u qaybsamaa wayanqasimu lmuttasilu saasa ii qoran aniga munfasil maa idiin qoran wayanqasimu lmuttasilu muttasilka wuxuu qaybsamaa ilaa marfuucin wa mansuubin wa majruur damiirka muttasilka ah wuxuu qaybsamaa saddexdaas qaybood oo waxaa loola jeedaa fii maxali rafcin waa noqdaa fii maxali nasbin waa noqdaa fii maxali jarina waa noqdaa laakiin marfuuc iyo mansuub iyo majruur lagama wado isagaa marfuuc iyo mansuub majruur noqonaa oo marfuuc iyo mansuub majruur saga ku noqona waaba mabniye rafca iyo nasbe iyo jaryaha iskale icraabmaa iskale mase binaaha iskale icraabaa iskale idan hadduu mabni yahay waa marfuucna lagu yidhaahdo fii maxali rafcina laga wadaa waa mansuub haddii lagu yidhaahdana fii maxali nasbin waa majruur haddii lagu yidhahdana fii maxali jarin damiirka mutasilka marka intaba waa geli karaa fii maxali rafcin waa noqon karaa fii maxali nasbin waa noqon karaa fii maxali jarin waa noqon karaa falmarfuucu damiirka marfuuca ah falmarfuucu damiirka marfuuca yani oo mutasilka ah naxu darabtu darabtu oo kale marka waa labiyo toban marfuucu waa labiyo toban tusaale ahaan waa darabtu ta'deeda damiirkaas waa mutasil bicaamilihi waxaa leedaha wataau damiirun mutasilun mabniyun cala adami fii maxali rafcin sooma noqon marka fii maxali rafcin buu dhacay naxu darabtu oo kale wa darabnaa ayadana waa sidoo kale wa darabta waa sidoo kale wa darabti waa sidoo kale wa darabtumaa waa sidoo kale wa darabtum waa la mid wa darabtunna waa la mid ayaduna wa daraba wuu garaacay wa darabaa labadoodiina way garaaceen daraba awa damiirkeedii ya huwa waaye haddaba mabaarisa marka mise waa mustatir ya mustatir waa damiirka mutasilka marka baariska muu galaa mise mustatir ku galaa xaggee galaa su-aashaan idi weydi ma fahamteen daraba hadda soo damiir kuma jiro damiirka ku jiraahi damiirka ku jiraa ma mustatira mise waa baaris mustatir waaye damaairta mutasilkao hadda uu ka sheekeyna marka ma baariskay gashaa mise mustatirkay gashaa baariska sooma gasho haddaba daro meesha in lagu soo dara marka waa khalad miya saas ahayn ya waxaan ula jeednaa markii hore musanifku damaa'irta wuxuu u qeybiyey mustatir iyo baaris mustatirka ama jawaas ha ahaado ama wujuub ha ahaado marka daraba wuxuu gelaa damiirkiisu damaa'irta mustatirka ah dooda ka taagan taas sax haddana wuxuu ka sheekaynaa damaa'irta baariska ah qeyb ka mida oo la yidhaahdo adamaa'ir almuttasila markaasuu daraba ku soo daray daraba marka waxaa ku asturan waxaa ka muuqata inuu leeyahay waa damiir baaris ah oo muttasil ah sax miyaa markaa damiir baarisisee ku yahay waa damiir mustatirahe dee sax ahayn saas waa marka idan saas daraaddeed daraba meesha in lagu soo daro sax ma aha sababtoo damaa'irta baariska oo mutasilka ah daraba kuma jirto ee waa inay gasho damaa'irta mustatirka weliba gaar ahaan hee mustatir jawaazan waa inay gasho marka madhabkiisa la qabto waaye laakiin qayb nuxaada ka mida oo waxaa jirta dhahaya damaa'irta mustatirka laftigeedu mutasilkay ka mid tahay isaguna saas ma qabo marka warkaas haddii la socodsiin lahaa isagu ma qabo oo wuxuu aaminsan yahay daraba waxaa ku jiraahi inay ka mid tahay damaa'irta mustatirka ah mustatirka iyo mutasilkuna isma galaan sida musanifku u qabaan sida saxda ah idan haddaba waxaa leeyahay damaa'irta mustatirka ah iyo damaa'irta baariska ah waa laba qaybood baariska wuxuu u qaybsamaa munfasil iyo muttasil mustatirkuna wuxuu u qaybsamaa mustatir jawaas iyo mustatir wujuub daraba waxaa ku jira marka baaris ma aha ee mustatirkuu gelaa weliba mustatir jawaaskuu gelaa saas daraaddeed daraba waxaa ku jira in lagu soo daro damaa'irta baariska ee weliba mutasilka ah marka sax ma aha warkaas ma la fahmay taas fahma wa daraba wuu garaacay wa daraba labadood waa garaaceen aliftaasa yacni damiir ah wa darabuu way garaaceen wa darabat ayadana waa in markaa sida kii oo kale waay marka daraba damiirka ku jiraahi damiir baarisa oo mutasila inuu yahay oo meeshan u keenay oo marfuuc weliba uu yahay marka mana aha baaris mutasilna ma aha wuxuu galaa damaairta mustatirkuu galaa yani wadarabat way garaacday wadarabuu way wadarabata labadoodu way garaaceen wadarabuu way garaaceen wadarabna way garaaceen waa labayo tobankaas haddaba walmansuub dhammaantoodna waa fii maxli rafcin walmansuubu damiirka mansuubka naxwu akramanii wuu ikaraameeyey oo kale waaye damaa'irta baariska ah ee muttasilka ah waxaan dhahnay marfuucna way noqotaa mansuubna way noqotaa majruurna way noqotaa soo maaha ayadoo marfuuca meeqayna noqotay labaiyo toban ayadoo mansuubna waa sidoo kale waa labaiyo toban tusaale ahaan wuxuu kugu miisaaliyay akramanii akramanii ya-deeda damiir baarisa soo maaha oo weliba mutasil ah waa damiir baarisa oo mutasila laakiin waa fii maxali nasbin ilaan akrama waa ficil maadi faacilkiisuna waa damiir mustatir jawaasan taqdiiruhu huwa ونون للوقاية مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول به وآية وأكرمنا ونكرامي وأكرمك وكرامي وأكرمك جبري وكرامي وأكرمكما وإذن كرامي وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وكرامي وأكرمه وكرامي وأكرمهما وأكرمهما لوذو كرامي وأكرمهم وكرامي وأكرمهن dhammaantoodna faacilkooda waa damiir mustatira oo huwa ah ya kulligood labaiyo tobankan oo dhan faacilku waa damiir mustatira oo huwa ah laakiin waxaa laga rabaahi waa damiirka qeybta dambe ku jira oo mutasilka ah oo mansuubka ah oo ah ya-daas iyo nuuntaas iyo kaafkaas iyo ha-daas ah waana labaiyo toban sida kii hore walmajruuru majruurku kal mansuubi mansuubka ayuu la mid yahay ilaa annahu hase ahaatee isaga dakhala calayhi caamiluljari caamil jaraa galay laba-iyo toban mansuub ahaan soo marnay soo ma aha laba-iyo toban marfuucana waa soo marnay laba-iyo toban waxaa jira marka majruur ah oo damiirka mutasilka ah ka mid ah kuwii hadda aan soo sheegnay ayay la mid yihiin akramanii ya-daas maxay ahayd mansuub soo ma ahayn isla ya-dii laftigeeda majruur waa laga dhigi karaa lakiin caamil jaraa ka hormarin oo maxaa leedahay mara bi aa leedahay akramanaa naadaas maxay ahayd mansuub soo ma ahayn oo mafcuul ah majruur waa ka dhigi karta lakiin caamiluljari gelo waxaa tidhaha mara binaa dheh akramaka mansuub soo ma ahayn mara bika dheh akramaki soo mansuub ma ahayn mara biki dheh akramakumaa mara bikumaa akramakum mara bikum akramahu mara bihi akramahaa mara biha akramahum mara bihim wahaakada waa ayadii laftigeeda laakiin caamil jar keliya geliyu ku leeyahay marka hadduu kaas fii maxali nasbin ah kana waa inuu noqdo fii maxali jar ilaa caamil jaraa ka hormaray walmajruuru kalmansuubi buu la mid yahay xagga lafdiga ilaa ana wasaati asaga dakhala caleyh waxaa galay caamiluljari baa galay naxwu mura bi aniga waa la isoo maray mura bi anaa la isoo maray wa mura bina anagaa nala soo maray haddaad doontana mara bi iska dheh ya mara bi mara bina ilaa aakhirihi wayanqasimu lmunfasilu munfasilka wuxuu qaybsamaa ilaa marfuucin wa mansuubin damiirka mutasilka ah marfuuc iyo mansuub iyo majruur waa noqdaa maxalan laakiin mansuubku waxaa ula jeedaa damiirka mutasilka ah marfuuc iyo mansuub iyo majruur waa noqdaa laakiin munfasilku wuxuu noqdaa marfuuc ama mansuub bis macnaheedu waa maxay damiirka munfasilka ah majruur ma noqdo saasaa laga wadaa aلdamiir اlmunfasil laa yakunu majruura abada marka marfuucna wuu noqon karaa mansuubna waa noqon karaa wayanqasimu اlmunfasilu ilaa marfuucin wa mansuubin falmarfuucu marfuucu ithnata casharata kalimatan waa laba iyo toban eray wahiya waxayna tahay ana sow damiir baarisa ma aha sow munfasil ma aha haddana waa fii maxali rafcin ilan waxaa leedahay ana qaa'imun baa dhehe ana marka waa damiirun munfasil mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin mubtada qaa'imuna waa khabarkeedii wa naxnu anagu qaa'imuuna waa taagannahay naxnu sow damiir munfasila ma aha waana fii maxali rafcin le waa mubtada e naxnu qaa'imuun waa mubtada wa anta adigu qaa'imun waa taagan tahay wa anti adiga gabaryahay qaa'imatun waa taagan tahay wa antumaa labadoo labadiinan wa antum idinka wa antunna wa huwa asaga wahiya ayada wahumaa labadooda wahum ayaga wahunna ayaga marka huwa iyo hiya waxay ku jiraan damaa'irta baariska ah ee munfasilka ah waana u jeedaaho waxay joogaan fii maxali rafcin soo ma jeedid idan huwa iyo hiya waxay ku jiraan damaa'irta baariska ah ee munfasilka ah waxayna joogaan fii maxali rafcin saas daraaddeed qaama huwada ku asturan waa damiir mustatira in la yidhaahdo oo huwa ah sax ma aha nuxaaduna saas ma aysan dhihin hadda huwa iyo hiya xaggee joogaan mustatirkii mase baariskii baariskii joogaan see loo dhahaa marka damiirka oo qaama ku jira waa huwa ee haddana baarisna uu noqonaa mustatirna uu noqonaa ma noqon karo marka macnaha laakiin waxaa laga wadaa huwadan shay ku macno ahaa meeshan ku asturan oo lafdi lagu cabir aan lahayn macnaheedu waa saas wahuwa asaga wahiya ayada wahumaa labadooda wahum ayaga wahunna fakulu waaxidin min haadihi damaa'ir mid kasta oo damaa'irtan ka mid ah idaa waqaca fi ibtidaa'i alkalaami hadalka bilowgiisa hadduu dhaco fa huwa mubtada-un asagu waa mubtada damaa'irtan aan soo sheegna oo labiiyo tobanka ah haddii hadalka lagu bilowdo waa mubtada marka fii maxali rafcin mubtada baa leeyahay haddii aan hadalka lagu bilaabanna hee meeshii markaas uu joogo markas in hadalka lagu bilowdo ma shardi ah maya faacil buu noqon karaa naayulfaacil buu noqon karaa oo goormuu faacil noqon karaa tusaalehaan haddaad tidhaahdo maa qaama ilaa ana maa qaama ilaa huwa markaas hadalka laguma bilaaban soo ma aha mubtada marka noqon maayo faacil buu noqonaa maa duriba ilaa huwa haddii la dhahana muxuu noqonaa naayulfaacil wahaakada marka ha u fahmin damaa'irtan munfasilka ah ee aan soo sheegnay ee laba-iyo tobanka ah mubtada waxaan ahayn ma noqdaan saas ha u fahmin asna kuma uusan dhihin ee wuxuu ku yidhi marfuucay noqdaan haddii lagu bilowdana waxaan mubtada ahayn ma noqdaan haddii aan lagu bilaabanna haddii aan lagu bilaabana de faacilna waa noqon karaa naayulfaacilna waa noqon karaa idaa waqaca hadduu dhaco fi ibtidaa'i lkalaami fa huwa mubtada naxu ana rabukum aniga rabbigiinba ana marka waa mubtada waana fii maxali rafcin rabukumna waa qabarkii wa naxnu anagu alwaarisuuna kuwa wax dhexlaayaa nahay naxnu marka hadalka lagu bilowday waana damiir munfasil mabniyun cala dami fii maxali rafcin mubtada alwaarisuunana waa qabarkii anta mowlaana naasirkeenna adiga ah anta waa lagu bilowday waa fii macli rafcin mubtada wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax kasta ilaahay waa midka awooda huwa marka waa mubtada qadiirna waa khabarkii waana mubtada wallahu aclam markaas ka joogo